wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa arrimaha galmudug magaalada hobyo waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay shir ay lahaayeen mid ka mida beelaha dega deegaanada galmudug sidoo kale magaalada dhuusamareeb waxaa ka furmay shir dub heshiisiineed oo beelaha deegaanku ay ku leeyihiin halkaasi taasoo la sheegay inay noqon doonto halka ay ka imaanayso dowladda xigta ee galmudug inkastoo dowladdii horeba aanay weli xilka wareejin islamarkaana mugdi iyo khilaaf fara badan deegaanadaasi ay muddo ku hareeraysnaayeen qaar ka mida siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda ayaa u arka in ay lagama maarmaan ahayd in dowladdu arrinta ay fargeliso si maamulka ee galmudug loo soo dhiso maadaama khilaafku u ahaa khilaaf muddo soo jiitamaya xalna uu ka iman waaye dhinaca kale siyaasiyiinta qaar ayaa waxa ay qabaan in dowladdu waxa xalka ka imaan waayaba ay ahayd faragelinta ay in muddo ah deegaanadaasi ku haysay haddana ay doonayso in maamul iyada ay wadato xildhibaanadeedana ay soo xusho ay halkaasi ka soo yagleesho barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa ka qayb galaya sanatar cabdi xasan cawaale qaybdid oo deegaanka dabcan ka soo jeeda kuna sugan magaalada dhuusamareeb horena madaxweyne uga soo noqday maamulkii galmudug ee gaalkacyo sidoo kale waxaa ka qayb galaya xildhibaan maxamed axmed abdidoon oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaana hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb kana mid a xildhibaanada deegaanka laga soo doorto iyo doctor maxamuud maxamed culusow oo ku sugan dalkan maraykanka islamarkaana kasoo jeeda deegaanada galmudug waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horreysan raba inaan idin dhexdhiga waxay tahay gobolkaa ka soo jeedaan xaaladiisa kuma warli idiin haddii aad soo koobto xaaladda galmudug xilligan maxaad ku qiimeyn lahayd iyo howlaha socda waxaan siinayaa senator cabdi xasan cawaale qaybteed bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaya walaalahayga qadka ku jira xildhibaan abtidoon iyo doctor maxamuud baan salaamhayaa marka labaad su-aashaadii haddaan si gaalan uga jeedo waxaan isleeyahay meel fiican baan hadda ay maraysaa mar haddaan shirkii muddada labada bilood socday ee hobyo ka furnaa ee nabadeynta beelaha habargidir uu soo xirmay oo guul kusoo dhammaaday haddee inaan marka midka halkan hadda ka furmahaya insha allahi inaan ka qayb qaadano ayaan u nimid waa mahadsan tahay haye doctor maxamuud culuso runtii horta ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa doctor cabdi senator cabdi iyo xildhibaanka sultaan abdidoon hawshii wanaagsaneyd oo runtii taariikhiga ahay oo ay ka soo qabteen shirkii nabadda ee hobyo iyo kaasoo hadda ku dhammaaday guul aan isleeyahayna inuu wax weyn iyo kaalin waxtara uu ka qaadanayo wax ka qabashada iyo horudhigidda dibudhiska galmudug runtiina hadda waxa weeye galmudug dhismaheedu waxaan u baahan tahay dadaal badan iyo in dadka deegaanka la siiyo tixgelin badan loogana baahan yahay inay maaragtay shirkaas hobyo wixii ka soo baxay iyo xildhibaanadii ka yimid iyo guddigii lagu doortayba la tixgeliyo talooyinka ay soo jeediyeen iyo ka qayb qaadashada hawsha dib u dhiska galmudug sida looga bilaabayo dhusamareebna talo laga siiyo marka galmudug runtii waxaa hor yaalla arrimo aada iyo aada u culus ama ha ahaato haddee sidii ay adigu ku burburtay iyo haddeertaan sidii ay ku dhismi lahayd ay kasoo bixi doonaan waa mahadsantaha waxaan siinayaa xildhibaan aftidoon
ugu horreyn waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo falastiin iyo idaacadda v o a waxaan kaloo salaamayaa dhegeystayaasha na dhegeysanaya waxaan kaloo salaamayaa labadooda saaxiib ee dadka hadda igula jirto salaan kadib su-aashaadii haddaan usoo laabto oo ah xaalad nooceeday galmudug maraysaa waxaan isleeyahay galmudug maanta waxay maraysaa xaalad fiican markii loo fiiriyo xaaladii hore ay ku jirtay galmudug maanta waxay maraysaa in dhuusamareeb la fadhiyo oo ay joogaan madaxdii dowladda federaalka ahayd oo ay joogaan madaxdii galmudug oo ay joogaan odayaashii dhaqanka ay kasoo jeeday beelaha galmudug oo ay joogaan ergo yani gaaraysa saddex boqol konton iyo lix ergey oo lagu fariisiiyey siddeetan iyo sagaalkii kursiyo min kursi afar qof ah marka galmudug waxay kaloo mareysaa galmudug beelihii wada deganaay ay heshiinayaan markii la fiiriyo hadda xaloo kale shirkii prime ministerka uu ku qabtay magaalada dhuusmareed ee lagu heshiisiinayey beelaha walaalaha ah ee saddexdii sano ugu dambeysay ishaystay oo xalay heshiiskoodii soo gabagaboobay waxaan kaloo aada u qabaa shirka kale oo hubyo oo dee habargudurtiyo oo kamid ah beelaha ko iyo tobanka o meeshaan wada dego oo iyagana ay isugu tageen hubyo oo ay maamul kusoo samaysteen awal haddii bilaa adres ahaa jireen hadda guddina kaleo loo raaca soo samaystay marka waxaa moodaa galmudug inay u jihaysatay dhinac nabadeed inay u jihaysatay dhinac dhinacii dhismihii labaad ee galmudug marka xaaladda waxaan isleeyahay waa xaalad aada u fiican waana la qabaa madaxda waa mahadsan tihiin marka galmudug muddo maamulada gobollada hadda marka la fiiriyo inta badan waa hana qaadeen galmudug caqabadaas jiray ilaa maalinkai maamulkeeda la sameeyey ilaa maanta soo jiitamaya haddii ay noqon lahayd kala fakar duwanaanshiyaha deegaanka ka jira haddii ay noqon lahayd maamulkii ahlu sunna asnaa dhinac taagnaa shirar badanaa loo qabtay caqabado badan ayaa galmudug ka jira dadka qaarna waxayba dhahaanba caqabadaha galmudug ayaa qeyb weyn ka ah caqabadaha soomaaliya guud ahaan haysta hadda marka galmudug isku toosan oo hal go-aan leh ma laga filayaa inay kasoo baxdo dhuusamareeb waxaan siinayaa senator cabdi xasan cawaale qeybteed
waayahay falastiin waxa weeye waa laga filahayaa haddii ahaydna aadaan risidaas runtii loo qabaa sababtu waxay ahayd dadku wuxuu ku kala maqnaa muxuu ahaa galmudug khilaaf baa ka jiray deegaanada iyo dadka reer galmudug dhexdooda khilaaf baa ka jiray oo aragtiyaal iyo fakar kala kala duwan baa ka jiray sidoo kale waxaa ka jiray mar walba faragelin dawladda dhexe ka socotay oo maamuladii jiray ama ha socoto maamulka kuwa maamulka hadda jira dalka madaxda kana noqdo ama kii ka horreeya ha ahaato runtii waxaa jiray mar walba waxaa ka jiray faragelin baa ka jirtay marka iyadoo ay sidaa tahay sababta keenta weeye in muxuu ahaa beelihii koob iyo tobanka ah shan beeloodoo ka midi in meel layskugu geeyo waxaa la yidhi haana guntay ka talantaa marka hore dadka bal intii isku dhowba oo waxaa isla fahmi kartaba in nabadeeda horta laga soo shaqeyo lasoo nabadeeyo qaybtii hore ee shan beelood mar hadday nidaam iyo xeer iyo madax ayaga ka turjumaysa golo ay leeyihiin oo go-aankoodiila mar haddii laiskugu geeyey halkan hadda uu ka furmayo kii galmudug oo beelahaasi ka mid yihiin waxaan isleeyahay waxaa ii muuqata haddii alla idmo riko fiican baa muuqata laakiin waa haddii madaxda dawladda federaalka ahi ay sidaas ay u aragto in dadku ay aayahooda iyagu ka tashadaan oo talada iyagu ay qaataan xildhibaan cabdi qaybid waxaa sheegtay ha waxaa sheegtay in faragelin ay jirtay dhibaato ku haysa faragelinta hadda ma jirtaa ma dhamaatay faragelinta waxa weeye hadda meeshaan dhuusamareeb aan kaala hadlahayo maamul waxaa ka jira runtii ka socda dawladda dhexdina soomaaliya ka socda ayaa meeshaan ciidamadii keenay abaabulka iyagaa wada guddiga ayagaa magacaabay muxuu ahaayey galmudugna hadda waa og tahay oo madaxweynaheedii awal meeshaan waa tuu ka tegey oo uu yidhi shaqadii waa tuu asagu intuu warqad hore ka tegey marka haddii hadda sidii loo dhigo weeye maadaama hadda qayb lasoo eriyey qaybtan hadda shirki loo furaayo iyada laftigeeda waxaa la rabaa dadka in si muxuu ahaa daha furan iyagu u heshiiyaan waa mahadsan tahay waxaan siinayaa culuso
siduu horta uu sheegay senatarku deegaankanuu dadka joogaa waxay lahaayeen fursad iyo garasho iyo dadaal iyo niyad sami ay runtii ku dhistaan maamul ilaa maalintii ay la bilaabay dhismaha dowlad goboleedyada oo gaar ahaan galmudugda keliya waxaa dhacday duruufo gaar aha ka jira galmudug oo ah dadka deegaanka degan iyo sida ay maaragtay muxuu ahay ama ka dhashay ha ahaato shabaab soo banbixidiisii hay-adda maaragtay ahlusunna waljamaaca dhalashadeedii iyo dadka beelaha degan deegaanka oo hadde runtii ah dad aada iyo aada mataqaanaa maaragtay soomaali oo dhan matalaya marka duruufahaas gaarkaa waa jireen waxaan isleeyahay markii la dhisaayena khilaafka iyo dhibaatada iyo caqabaduhu waxay ka dhasheen in halkii xoogga la saari lahay in dadka waxyaabaha deegaanka ka jiraa in la fududeeyo oo la xaliyo waxaa xoogga la saaray markaas uun ujeedadii siyaasadeed oo dowladdii markaas maamulaysa ee ka lahayd inay iyadu ay siiso mudnaanta oo aysan mudnaanta siinin khilaafaadkaas dadkay ku jira inay fududeyso oo wax ka qabato si kastay tahaba runtii waxaan isleeyahay hadda madaxweyneha axmed ducaale iyo markuu yimid xaaf iyo wixii ka dambeeyey iyo shirkii jabuuti dadaal badanaa la galay in dadka laisu soo dhoweeyo walow khilaafaadkii uu jiray hase yeeshee runtii dowladda federaalka oo hadda jirtaana kuma dadaalin in waxyaabihii ka dhashay heshiiskaasu oo dadka qaarkiisa laga yaabee ay u arkaayeen inay dhibaato uga timid ama siday rabeen aysan noqonin inay xaliso maaragtay kuma dadaalina waxay ku dadaashay inay inta ka faa'iidaysato ay khilaafaad kale oo ka culus ay sii abuurto ilaa ay gaartay ilaa ay gaartay maamulkii oo dhan inuu dumo oo maamulkii maanta uu maraayo mid haddana dib laga soo bilaabayo labadii kun iyo shan iyo tobankii meeshuu joogay in gadaal haddana loogu noqday halkii dowlad dowlad u dhiibtay oo sii socota ay ka ay ahaan lahayd oo dastuurkeedii iyo waxeedii iyadu maamulata instituushinadeedii ay shaqaynayaan baarlamaankeedii madaxtooyadii guddigii doorashada mataqaanaa maamulkii uu isagu maamulka kale kusii wareejinayay xilkii dhan halkii laga samayn lahay walwalka kaloo hadda muuqdaana wuxuu yahay waxa weeye hadda dowladdiiba federaalka ahaayaa iyaduna gacanta ku qabsatay oo maamulkii wadda markii lasii fiiriyo dabeecadihii iyo sidii lagula dhaqmay dowlad goboleedyada kale waxaa walwalku muuqdaa waxa weeye in sida niyad samidda iyo rajada iyo dadaalka muuqdaa haddeertaan in xagaldaaco xoog leh ay ku samayso dowladda federaalka ayaa walwalkeedu muuqdaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan abtidoon oo isna meesha ku sugan walwalka uu qabo culusow ma kuu muuqdaa iyo xildhibaan cabdi qaybiido isaga laftarkiisa ka dhawaajiyay in fursad labada dhinac hadba dhinac loo wada aadi karta inay hadda jirto caqabadaha inay jiraan waa waa wa waa kirsanahay caqabadaha jira laakiin caqabadaha ma ahayn miday keentay mid ka timid faragelin dowladda ay samaysay caqabadaha markii hadda la la yani la qabay in la qeexo caqabadaha galmudug waxay kasoo bilaabmeen xilligii la aasaasayo galmudug laba kun toban iyo shantii aasaasidii galmudug waxaa ka haray oo aan qeyb ka noqon waraabyadii ahlusunna ayaa ka haray taa ayadii jirta ayaa markii madaxweynihii maamulayay galmudug ee loo doortay inuu tanaasulay oo xilkii iska casilay oo la doortay maamulkii kale ayaa haddana waxaa yimid caqabado iyo khilaaf ka dhex dhashay maamulkii galmudug caqabadaha marka waxay keeneen in madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo ay iskhilaafaan khilaafkaas haddana isagoo jira ayaa madaxweynihii arrin naga maqneed oo galmudug ka maqneed oo dhuusamareed ahayd ayuu kusoo daray soo daritaankii kadib a waxaa yimid khilaafka ku saabsan teramkii halkaa ayuu marka khilaafka ka yimid waa khilaaf galmudug dhexdeeda ka dhashay waa khilaaf isgudiid badan sameeyey oo teramkii xilligii loogu talagalo afarta sano ayuu ku dhamaanaa sida dastuurka dalay iyo xitaa wuxuu kaloo khilaafsanay heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kusoo galeen bruxelles sanadkii laba kun toban iyo sideedii oo iyadana looga soo heshiiyey dowlad goboleedyada xilli doorasho yani waktiga loogu talagalay xilligii loo doorto guddadaha markay dhamaatay in doorasho la galo kahor inaanshaheeda ayaa keenay khilaafka iyo haddana faragelinta dowladda ay soo samaysa anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la mahadiyey mid raalli laga wada yahay mid madaxweynihii la doortay oo raalli ka yahay mid maamulkii alusunada halkan ka dhisan ay raalli ka yihiin marka meesha waxaa ii muuqata markii horena caqabadaha taagan inay ahayn caqabado gudaheena oo ku saabsan yacni teerarka la xiriiray marka waxaan isleeyahay hadda anaga galmudug meeshaan aan wada joogno waxaan fiirinaa foundationskii waan haysanaa yacni xildhibaanadii aa la yaqaanaa beerahii ay kula lahaayeen aa la yaqaanaa teerankii inuu dhamaada laisla ogolyahay keliya un waxaa loo baahan yahay inta la isku yimaado xildhibaanadii lasoo xulo dowlad cusubna la doorto waxaan u arkaa marka dowladda inay noqon doonto mid loo aayo waayo number one waa loo dhan oo ahlusunnadii maqneed iyo magaaladii maqneed hadda waa kusoo diran marka labaad processka hadda oo wax ku socdaan waa process loo dhan yahay oo lagu midaysan yahay processka rabo dowladnimadana wuxuu u muuqdaa mid xor ah oo xalaal ah hadda facekan gudi heshiisiinta haddii laga gudbana waxaa loo socdaa in guddi kaloo doorashadii ka shaqeeyay iyo soo xulidii odayaasha ay soo xili lahaayeen xildhibaanada lagala shaqeeyo kadibna in loo jeesto dib u xoreyntii deegaanada laga higtay dadkan dadkan amnigooda sidii loo soo celin lahay dadkan sidii shaqaa abuur iyo wax loogu sameyn lahaa waxaa dareemaysaa hadda dadaalada prime ministerka uu sameynayo waxaa kamid ahay hadda xamar markuu joogay dadkii siyaasiyiintii loo arkeeyey inay broceska dowladda waddo ka hor imaan karaan ayay ayuu la shiray wuxuu warbixin ka siiyey xaaladaha jira social mediaay soo geliyeen inay iska afgarteen iskana waafaqeen sida wax loo qabanaya haalida ay ka yihiin waa mahadsan marka tahay waxaan u arkaa arrin fiican oo isku xirana meeshan ka muuqata oo dowlad fiican noo dhalanayso insha allah tacaala haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaani waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno arrimaha galmudug waxaa ka qayb galaya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid xildhibaan maxamed axmed abtidoon iyo doctor maxamuud maxamed culuso een, aan ku hormaro senator cabdi qaybdiid xildhibaan cabdi qaybdiid dadaalada hadda socda sida xildhibaan hadda abtidoon oo meesha jooga uu u sharxay ma ku muuqata adiga in wax wanaagsan ay kasoo bixi karaan haddii dadaalkiina aad ku biirisaan maxaa caqabadaha isleedaha waa ka imaan karaan haddiiba ay jiraan caqabado
mar- marka hore falastiin adeer waa waa waa annaga haddaanan rajo ka qabin in wax hagaagaan ee horta ee ma nalaadneena waxaan ku nimid in meesha ay muuqan karto rajo inay ka imaan karayso rajadaasi waxay ku xiran tahay shirka hadda wuxuu gacanta ugu jiraa muxuu ahaa xukuumadda federaalka madaxda sare ee qaranka ayaa hadda dhuusamareeb waxaa la oran karaya maamulkeedu waa qeyb bila soomaaliya laga xukumo yani ma jiro mid ay leedahay bulshada reer galmudug xukun iyo maamul ay leedahay ma jiraan odayaashii baa loo yeeray liiska wasiirka arrimaha gudaha liiska la yimid soo socday waxaa muxuu ahaa ciidamadii boliisku waa kuwii federaalka ciidamada militarigu waa kuwii laga keenay muqdisho waa kuwii soomaaliya muxuu ahayday kuwa marka kuwii commandosku waa ciidan kulli maaragtay hoostaga madaxda qaranka hadday tahay xooga dalka soomaaliyeed iyo taliya muxuu ahaa taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugidda qaranka kulligood waxaa laga xukumayaa muqdisho marka saas ma tahay saas ma tahay een, xildhibaan ha xildhibaan aan kaa aan kaa dhex galo ahaan lama diidana Mhm.
inay gacan ka geystaan see u aragtaa adiga sidee u aragtaa Haddii marka loo daayo ha oo waxa iyagoo sidaas ay tahay oo intaas oo aan u jeedno odayaasha waa la keenay muxuu ahaa guddi baa la qabtay awal oo aan lagu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta waxaa soo magacaabatay eh, dowladda eh, madaxda sare aa soo magacaabatay haddii aan halkan dadka dib u heshiisiintooda eh, mushkilad mada ciddi rabtaa ka qayb gasho hadday iyagu wada laisku daayo haddii ay eh, taladaasi ay noqoto mid dadka reer eh, galmudug ka soo jeeda ee ah dhaqanka siyaasiyiinta xildhibaanada senatarada wasiirada maamulkii horeo jiray dadkan haddii maamulkan loo daayo waxaan isleeyahay dowladduna ay ciidamadan iyo intan iyo ay eh, gacan ka geysatay waxaan isleeyahay waxbaa soo dhixi karaya laakiin hadday arrintu kusii socoto sida ay ku socotay anigu eh, runtii waxaa ii muuqda natiijadii aan filaynay inaysan soo baxayn saas weeye aragtidaydii waa mahadsantaa waxaan siinayaa culus oo baan siinayaa galmudug mudday dhibaato kusoo jirta inta badanna dhibaatooyinka waxay ka imaanayeen hal dhinac oo ah in cadaado iyo dhuusamareeb iyo gaalkacyo ay ku heshiin lahaayeen in xal laga gaaro mashaakilka galmudug haddii hadda ay dowladdu diyaar u tahay inay fududayso soo ma aha fursad ay ka faa'iidaysan karaan dadka reer mudug inay iyagana dacalkooda qabsadaan si maamul loo dhan yaha loo dhiso
horta ma qabo ra'yigaas ah in dhibaatadu ay ka dhalatay gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb midna ma ahan dhibaatadu horta ugu weyn oo hadda taagan oo haddana laftigeeda dhuusamareeb taagan waxa weeye ballanqaadyo iyo iyo markii hore isku dir ay ayadu dowladda dhexe ay ama dowladda federaalka ay sabab u ahayd ayaa hadda xal u baahnaanaya amaba qolo walbaba ballanqaadkii loo sheegay ee hadda daba taagan tahay oo ay leedahay dowladda federaalka ayaa la ii ballanqaaday cadaado iyo dhuusamareeb hadda dadku dadka degan dad walaalaa wey wax khilaafa ma jirin qolo walbana waxaa laga yaabaa hadde inay markaas tixgelinaysay dana adigu ay u arkaysay inay isleedahay waa gaari kartaa laakiin haddii dowladda federaalka ay daacad ka ahaan lahayd oo waxa xaqiiqada ama nidaamka dowladeedoo la dhiso la rabo ay iyadu taageeri lahayd dhib kuwa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin mushkilada kale oo taagan waxa weeye ilaa hadda waxaa sharciya oo berina laga sugayaa xilka inuu wareejiyo waa madaxweynihii meesha galmudug oo axmed ducaale wey ilaa hadda ma joogo isagii meesha inuu yimaado oo mas-uuliyaddiisii uu qaato ayaa looga baahan yahay hadda shirka la furaayo waa shir seminaara maahane shir ummaddu ay inta ka wada hadasho mawduucyada runtaa ee dowladnimada galmudug ee aasaaska u noqonaya uga doodi maayaan markaan waxaan rabaa halkaas inaan hal su-aal kaa weydiiyo dowladdu waxay arrintaas soo faragelisay oo ra-iisul wasaaruhu dhuusamareeb yimid iyadoo madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug is haystaan iyadoo dhuusamareeb ay madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna ay ku kala tageen iyadoo intaas ay dhibaata soo socotay waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dooda hadda kugula jiraahi gobolkay kasoo jeedaan waana u jeedeen qofna inta u istaaga ma dhihin arrinta aan faragelino haddii dowladda ay go-aansatay inay gogol fidiso wax loo dhan yaha ay ka shaqayso maxaa diidaya
horta runta waxaa loo baahan yahay haddii laga dhigo muugsoon tahay dowladda gogol dhigta iyadoo niyad samii haddii loo qaato nin banaanka joogay oo kale waxaa laga yaabaa dadku inay si xun u fahmaan markaas oo kale waxa ka dhacay meesha dowladda ayadu sabab ka ahayd ayadaa abuurtay oo duruufta abuurtay oo labadan qole oo wada joogtay arrinta laisku hayo oo ahayd afar sano ayaa dowladdanu shaqaynaysaa dad cusub oo aan wada shaqayn jirinaa laisu keenay ha wada shaqeeyeen sharci iyo dastuurkii ay samaysteenna ha la wado waxa ugu horeeya hor istaagay waxay ahayd dowladda ayadu ay gaartay ha waa kugu soo noqon doonaa ha waxaan siinayaa xildhibaan abtidoon inta badan dib heshiisiinta waa in meel hoose laga soo bilaabaa dadka deegaankuna ay diyaar u yihiin maamullo iyo dib heshiisiin iyo shirar banaanka ka yimaada caqabado badan oo hore ayay soomaalida waay aragnimay u leedahaa laga soo maray dowladdu gogasha inay furto laakiin dadka deegaanka ay u dayso oo sida shirka hobyo kale isaga iskiis uu u dhacay in loo daayo dadka oo fursadaas dadka la siiyo dowladdu msoo soo kuma habbooneyn si loogu arko wax dadku leeyihiin intii loo arki lahaa wax muqdisho laga keenay waaya waa mahadsan tahay su-aashaan intaana ka jawaabin waxaan rabaa doodii hore ay saaxiibadii ka hadlayn inaan u laabto marka hore kadibna aan middaan soo galo midda hore waasooogaya aniga waxaan u arkayaa mar haddii galmudugkii madaxda ahayd ay iskhilaafeen kuwii cadaado joogay markii kalena kuwii dhuusamareeb joogay ay iskhilaafeen oo la kala tegay maxaa dhici lahay haddiisan dowladda soo fargeli lahayn inaysan waxba noo samaysaminaa imaan lahayd marka aniga ma baasaysanayo imaanshaha dowladda iyo baraseedka inay weydigarayso bal waxaan u arkaa gurmad dowladeed inay tahay gacansiinimo inay tahay meeshii dowladnimada looga bahnaay dowladda waa dowladdii aan dooranay annaga oo dee ka wada sarreysay dowlad goboleedyada meeshii looga bahnaay inay shaqada ka wado ayaan u arkaa taa marka markaan halkaa kaga gudbo middaan ah dib u heshiisiinta farasin dib u heshiisiinta waxa waaye dadka iskale caawa la furayaa markii la furo wadahadal ayaa halkan ka dhici doona wadahadalka aniga waxay ila tahay waxay u dambaan doontaa waa mid siyaasadeed waayo isku dhacyo qabiileed iyo isdil oo hadda deegaanada ka furan oo badan ma jirto waxa ugu xoogana gurigiga waxay ahayd arrimihii xeraale ka jira oo labada beelood oo walaalaha ay isgurayeen aan la xaliyin mid u dhaxaysa meesha la yidhaahdo ceen iyo balbalna waa jirto iyadana xalkeeda hore loo galay gabagabo waayo marka isku dhacyo qabiil oo dhib ah ma haddana sidaas oo kale hadday wax jiraan markii shirka berita la furo ayay dadka waxay xor u yihiin inay ka doodaan arrimahooda looga dambeeyo dowladdana waxay siinaysaa support iyo facilitation inay wax u kala qaado waxa hadda prime ministerka uu u joogana waxay tahay xalay heshiiskii beesha dareed ay wada gaareen diyooyinkii prime ministerka ballan qaaday inuu bixiyo isaga ayaa wuxuu ballan qaaday inuu inta huursho tago dadkii soo kaxay oo beriyo jimca inta wado geeyo xeraale si ay deegaamadeeda ugu laabteen marka waa facilitation waa dowladnimada loo baahnay waa waajibkii dowladnimada saareed anigu marka ma baasaysanayo waa soo waa waxaan aan ku farsanahay oo aan soo dhaweynayo dib u heshiisiintana wixii ka yimaada ayaan arkaynaa oo odayaashii waa wada joogaan cid maqan lama arko ergadii waa wada joogtaa ayagaa wada hadli doona waxay ku dhamaystaana dowladda sirinteeda ayay u dhaqaaqi doontaa waxaan siinayaa senator cabdi xasan cawaale qaybteed adigoo xildhibaanaha oo siyaasiyiina oo gobolka ka soo jeeda ayaa intaasoo marxalado kala duwan oo dhibaato iyo kala tag ah gobolka ay ka jireen haddii adinka aad usoo istaagi weyseen oo dowladda dhexe ay go-aansatay inay soo fargeliso soo halkaas boos ugama banaana dowladda dhexe ay arrinta kula wareegto ama ku hogaamiso
waa ku mahadsan tahay su-aaltii aan weyday arrinta ku saabsan marka ugu horeysa marka ay timaado faragelin dawladdu haddii ay lagama maarmaan noqoto sideedaba dawladdu waxay dawladu tahay marka dawladda dadka soomaaliyeed oo dhan oo reer galmudug iyo soomaaliyaba dawlad u tahay marka waxa weeye arrinta tani annaga dawladdii baan ka midna anuu senator baana sideed senator baa waxaa laga soo doortaa iyo soddon iyo lix halkan waxaa laga soo doortaa galmudug afartan iyo afar sanatanikii xildhibaanaana haddii ay jirto lilahi ay jirto daacan jirto sababta ma muxuu ahaa isku day badan baa jira oo laysku dayay oo annagu inaanu shaqadaas maadaama aan deegaamadii kasoo jeedno annagoon iska khilaafsaneyn afartan iyo afarta iyadu inaan wixii dhibaato jira xallino haddii ay suurtogeli weyday hadde markaa ordigu oo inta ka weyn dawladdu yani ayadaa excuse ka dhiganaysa dawladda markaan kule dawladda ma oranaye madaxtooyada soomaaliya ayaa ka dhiganaysa excuse annagaa fari waxbay xabsan waayeen iyo waxbay tari waayeen sa labadii sano ugu dambeysay xildhibaanada iyo sanatarada kasoo jeeda iyo waxgaradka ka soo jeeda goboladan mudug iyo galgaduud waxay adeer diyaar u ahaayeen inay isku yimaadaan oo heshiiyaan intaasoo jeer baan annaga dhuusamareeb waa nimid axmed ducaaloo jooga waxaa nimid markan axmed ducaalo kaalkacyo annagoo sideed sanatar aan ugu tagnay waxaan tagnay meesha la yidhaahdo annagoo dhowr iyo intaas ka badan oo xildhibaanihii sanataraha adaada tagnay marka maxaa xaliseen uday bay ahayd in wax la qalko maxaa xaliseen waxayse ka xalismayn haddee adiga ul dabada la haysto adiga waxba kuma maaragtay yaambo dabada la haysto waxba kuma fali kartid marka waxa weeye fargelinta aan kuu sheegay oo marnaba aan si bayaan ah oo si aan leexasho lahayn ayay u muuqatay hadda waa la wada joogaa dadkii ayagu ay si kastaa lagu keenay waa la keenay odayaal baa la keenay wax la tashiyahoo dadka ay muxuu aha intaasoo afartan iyo afartii laga kasoo jeeday tala kuma lahaa ha la keeno hadda waa isku nimid annaga oo xagga shirki soo qabanaa kana nimid waxaan rabnaa inaan weli raadino cayno iyo dadaal iyo dadkaani reer galmudug dadka dadka igu liitaan inay ka kacaan iyo dhibaatada haysato ee amnila-aana deegaankoodu waxaa haysta shabaab baa iska haysta toban sano waxaana ka keenay waxaana keenay ma ay awoodi waa inay iska kiciyaan faragelinta iyo kala qaybinta ku dhex jirta wey waa mahadsantaha culisow waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan aftidoon aan siinayaa labadiina waxaad tihiin senator iyo xildhibaan gobolka ka soo jeeda isku aragtina kama tihidiin hadda waxa socda taasi fariinso uma ahan in hawshan socotaahi aysan miro dhal wanaagsan keeni karin haddii dadkii deegaanka iyo siyaasiyiintiinniba aa isku waafaqi la'dihiin hal fakar in meesha inta lagu tago xal wada jirana laga soo saaro soo fariin cad uma aha dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed ee idin dhegaysanaya in meesha aan loo dhammayn la iskuna raacsanayn
waayahay arrintaas arrintaas ma jirto falastiin waa isku waafaqsannahay aniga iyo senatarka iyo senatarada kale iyo xildhibaanada kale jooga annagoo wada dhanan joognaa halkan waxaana u weri joognaa waxa waaye inaan qeyb ka noqono proseska dhismaha galmudug ee socda inaan goobjoog ka noqono dib u heshiisiinta inaan goobjoog ka noqono doorashada qof annaga nagamidaho raba inuu dib u laabto ma jiro ilaa dowladnimadii galmudug laga dhisayo haddii la dhisana dee waxaanba diyaar usii nahay farayntii deegaanada inaan qeyb ka noqono meesha marka hadda ay marayso iskuma khilaafsanin waa isku khila- waa isku khilaafsan tihiin hadalkiina adi waxaa u aragtaa inay dowladda doorkeeda qaadato shaqo wanaagsanna ay hayso dadkuna ay ogol yihiin senator cabdi qaybdiidna waxa uu ku leeyahay hawshan dowladdaa wadata shalana iyadaa faragelisay maantana iyadaa gacanta ku haysa dadka deegaankuna ma ogola isku feker ma tihidiin hadalkiina soo u dhacayo marka Ah, dhinac dhinac dhinaca dhismaha ma iskuma khilaafsanin dhinaca dowladda hoggaankeeda waaye waxa uu cabdi shaki ka qabo waa shaki laakiin waxaan rabaa inaan falastiin kuu sheego annaga su-aasheedii hore waxay ahayd doorkiina muxuu ahaa annaga ka xildhibaana ahaan hadda ka hor isagoo senatarka na hogaaminayo statementiyaan soo saarnay oo aan ku taageerina wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorashadii in la qabto xilligeedii hadda markii doorashada la qabanayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kula kulanay aan ku geesinimo gelinay inay deegaankii tagaan oo ay arrimahan ka shaqeeyaan marka dee dowladdii annaga u matalayna xildhibaano ah dad magaaladan degana horta shaqada hadda ay hayaan u diray ka codsana qeybna ka ah Mhm.
waxaa kamid a dee madax- ra-isul wasaare hadda halkan farsada uu xadiisa reer galmudug ah prime ministerkii qarankana ah una dhimrinayo dadkii u turaya raba inuu isu keeno wax sameeyo marka waxaan isleeyahay shakiga uu qabo weli lama gaarin bal aan aragna hadday dhacdo anigu waxaan rumaysanahay inaysan dhicin shakina uusan jirin dadkana ay xor yihiin odayaashana ay joogaan wadahadalkii laga bilaabo samcaha uu bilaabmaya Mhm.
waxaa la rabaa marka si si dhow inaad ula socotaan adinka idaacadaha oo idaacada aad wasitaan odayaasha ma Wa- filayo wa- shakiga uu qabo waa mahadsan tahay shakiga iska saaro hana imaansado proseska socdo waa mid fiican waa mahadsanta waxaan siinayaa en- en- en culso shirka hadda waa u socdaa wali waa lagu kala fakar duwan yahay en- en, marka maxaa is leedahay xalku waa uu ku jira adoo soo koobaya waana su-aasha ugu Eh, dambaysa horta horta waxaan isleeyahay in hadda laga dhigo arrinta hadda xeraal oo kale hadda ka dhacday in laga dhigo tusaale horta waxa weeye markay wax dhaceen sanado ka hor dowladduna waa ogeyd fursadihii wax looga qaban lahaayna waxaa hor istaagay dowladda federaalka ee ahayd haddana dhaqaalihii iyo wixii wax looga qaban lahaay oo hadda la bixinayana waxay ahayd wixii markii hore loo diiday dadkii madaxda ka ahay meesha inay ay ay ku bixiyaan ama ay ku maamulaan ayaa hadda la diidayaa taasina waxay tusaale usii tahay waxa weeye ra-iisul wasaaruhu hadda muddo adigu afartan konton maalmood uu meesha joogaa ra-iisul wasaarena uma ahan galmudug wuxuu dalka dhan u yahay waxaa muuqata inay jirto eh, muxuu ahay dana gaara oo dowladda federaalka iyo natiijo gaara ay ka rabto inay meeshan ka gaarto ayaa keenaysa waxa ra-iisul wasaaruhu meesha uu u fadhiyaa marka xalka maxaa u ma ahan- aragtaa wa- marka waxaan u arkaa waxa weeye halka dowladda federaalka inay dadka deegaanka ku caawinto khilaafyada iyo dhibaatada jirtaana inay xalistaan ayada ayaduna dhinaca wanaagsan ay ka istaagto ayaduna inaysan khilaaf kale iyo dana gaara oo ayadu ay leedahay aysan ku dhex darin waa mahadsan tahay en, waxaan siinayaa en, abtidoon gebagabadii waaye maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaya
halka waxaan u arkaa proseska hadda sida u socdo inaan garab istaagno inaan hadda eh, professor culso siduu sheegayo annaga xildhibaanada iyo senatarada halkan jooga ay u istaagaan eh, dadka sidii ay isugu imaan lahaayeen oo waxaa ka dhex jira looga saari lahay system iyo process raalli laga wada yahayna loo heli lahay waxaan kaloo dhihi lahay dadka odayaasha ah ee noo jooga waxaan rabay inaan dhaho inta badan waxaa la fiiriyaa hebel ha la meeleeyo inay qalbigooda ka saaraan hebel ha la meeleeyo ee ee ay usoo jeestaan galmudug yaa sanata bixi kara yaa dadka isku keeni kara yaa dadkan dadka ku jira ka saari kara inay xildhibaanada kusoo xolaan xildhibaanadana madaxweynaha ay dooranayaan ayagana inay sidaa ka fiiriyaan waa markaas markaan gaarayna marka horumar markaan gaarayna dowladnimo markaan amnigeena soo ceshanayno sidaas ayaan u arkaa xalka inuu yahay waa mahadsan tahay aan ka wada shaqeyno aan ka wada shaqeyno odayaasha inaan hadda la bilawno inaan la shaqeyno aan ka shaqeyno maamulkii galmudug inta ku joogta inay wada yimaadaan haddii madaxweynihii uu maqan yahay la yidhahdo soo gal magaaladii awal hadduu uga baxay waxaa laga yaabaa awal wuxuu uga baxay klaaskii asaga ahlusunna ay haddana magaaladii gacanteyda waxay ku jirtaa maamulkii galmudug iyo ciidamadii dowladda federaalka marka qof walba wuu imaan karaa oo xor u yahay isna inuu yimaado inaan ka shaqeyno ra-iisul wasaarahana aan ku garab istaagno brocesskaasu u noqon lahaa mid loo siman yahay waana ii muuqataa hadda waa mahadsantaha haye senator cabdi qaybdi
waaya hortin waxaan aniga u arkayaa runtii xal waxa weeye anigoo sheegnay statementigii maanta aan kasoo saarnay baan horta warka ku dhama oo ahayd horta galmudug hadda ma dhalan galmudug laba kun iyo shan iyo tobankii markii cadaad iskugu timid hay-adihii markaas yani galmudugtii hore iyo ahlusunna iyo central state iyo xubin iyo xeeb baa isku yimid odayaal baa la isku keenay shirweyne cadaado waadogeed afar boqol iyo konton oday baa laisku keenay ergooyina way doodeen dastuur ay ku midaysan yihiin ay samaysteen ay u codeeyeen waxay doorteen markii dambena baarlamaankiibay iyagaa qaybsaday oo aan cidina ku dhex jirin baa iyagu qaybsadeen xubnahoodii uga qaybgelayay golaha xeerbisinta uga qaybgelayay saasaa lagu qaybsaday awood qaybsi bay ahayd meeshaas awood qaybsigaa dadku saakay isku rabeen isma nabcayn isma diidaneen haatanna isma nabcaa mushkilad galmudug aan jirin waxay mushkilad u horeynaysaa faragelinta awood aan maaragtay cid kelihii wadato oo iyadu mididii wadato oo dhaqaalihii wadato oo siyaasadii wadato oo qofkay qoranaysa wadato oo xildhibaanka soo socota ay liiskiisii wadato oo odageeda ayadoo hadda soo koratay xaggee laga maraya maxayta waxaa imaan karaa waxaan qabnaa meesha hadda la joogo haddii loo madax baneeyo dadka reer galmudug haddii loo madax baneeyo ay helaan biddaa furnaan inay waxaajoodaan wax u qaybsadaan dawladduna waxay tahayba waa dawladdayadii horjoogta aan ka aad annaga dhan aan ka ahana laakiin dadka in laysku daahiyo
aada umahadsan tahay senator cabdi qaybdiid iyo dhammaantiinba aada umahadsan tihiin xildhibaan abdidoon iyo gudoomiye culusow oo isagana dooda maraykanka uga jira waa in salaamaya aada umahadsan tihiin dhammaantiin dhegeystayalinta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegnay arrimaha galmudug waxaa ka qaybgalaya senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid xildhibaan maxamed axmed abdidoon iyo doctor maxamuud maxamed culusow intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantiin nabadgelyo